iskuulkaas waxaan aasaasay sagaalkii bishii sagaala sadexdeeda laba kun todobiy tobanka markii aan soo dhameeyey qeybta jaamacadda digriiga oon kusoo laabtay gobolka waxaana igu kalifay inaan iskuulkaas u aasaaso waxay ahayd muddo adugu sanad ah markaan tagool kusoo laabtay aan qiimeeya xaaladda uu ku socdo gobolku oo ah xagga bahda waxbarashada ee dumarka in ay aada u hooseydo oo dargargarintii baahiyihii kala duwanaa ee dumarka waxbarashadoodii ama horumarkoodii xagga waxbarasho ahaaneed qodobka igu kalifay lamber kowkaas oo ah sidoo kale waxaa igu kaliftay inaan iskuulkan aasaasay waxay ahayd in badan soomaalida sida dhaqanka naga hadda uu yahay haddii ama hay-ad ay shaqo soo bandhigto ama hay-ad aada shaqo u raadsato inaysa sida ama aqoontaada iyo meel aada ku tegaysa inaysa jirin waxyaabaha soomaalidu boqolkiiba boqol ku dhaqmaan ay tahay kadib markiiaan meelo badan aan aqoonteyda ku marmaagay ee suurtageli weysay oo siyaabo kala duwan la adeegsaday kabacdina aan ku dhiiriday in aan aniga horta maxaa deegaanka kusoo kordhi kartaa maxaa deegaanka ka maqan maxaa deegaanka u baahan yahay aan diradda saaray kadibna aan igu dhalatay fikir ah inaan aas-aaso iskuulkan si dadkaygina aan uga faa-iideeyo anigana aan hore usii wato maskax kordhintaydii ahayd xagga waxbarasho
marka iskuulkan ujeedada aada u abaabushay waxay tahay inaad dhaqaale ka sameyso
ma yar run ahaantii taas diiradda ma aana saarin runta markii laga fiirsho waxaan diiradda saaraa waxay ahayd in deegaankan waxbarashada xagga gabdhaha inay aada u hooseydo labada kun iyo toddobiyo tobankii aan aas-aasay ilaa yoomina haadaana dhaqaale aniga ama aan meelo kale ka buriyo ama siyaabo kale aan u buriyo aan ku bixiyaa kirooyinka guryaha ay degan yihiin xataa ama guriga uu degan yahay iskuulkaasi aan ku bixiyaa oon anigan dhididkayga aan u hororn run ahaantii hadday ahaa lahayd aaladii waxbarasho oo alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda qeybtan wasaaradda waxbarashada ee booga naga saaciida maan intii ka horreyda labadii sanoo ka horreyday aniga unbaa ardada haddii buug daabacad ay noqoto ardada qaar ay ku leeyihiin macalin buugii ma awoodo inaan soo daabacdo qeybo caafimaadoo jirto ardada aan bari jiray oo sida kalkaalisanimada umulisanimada iyo aan bari jiray iyo qeybaha nafaqada ay ardada i dhahaan macalin ma awoodin inaan buuggaan gato oon aniga u daabaco marka ma fiiri jirin dhaqaale ilaa yoomina haadaana wax dhaqaala aan iskoolkaas ka soo xariima jira bes laakiin waxa aan raadiyaa waxay tahay bes uun gabar soomaaliyeed intaad waxbartid berri ka maalin sidee wax ku qabsan kartaa adigiina maskaxda aad ku kordhi kartaa sharafna adduuniya aakhiro aad ku heli kartaa unbaan raadinaya maana ilaa hadda wax dhaqaale ah oo aan ka sameeya ama aan shalana ku hiigsanaya inaan ka sameeyo ma jirto
iskuulka aad adiga abaabulkiisa lahayd oo gabdhaha dhallinyarada ah ay wax ku bartaan maxay yihiin ama muxuu yahay maadooyinka ay ku bartaan ma qaab bareefada u shaqeysaa oo birwaati ah muxuu yahay haddaa noo sharaxdo iskuulka horta waa laba qaybood qeybta koowaadoo labadii sano ugu horreyda uu kusoo shaqeynayay dan iyo duruufo jirta awgood oo ah in markii aan maxadkan magaciisa aas aasayay aan macad ahaan ugu magac dara oo ah macadka horumarinta aqoonta dumarka ee galgaduud macadkaasoo aan magaciisa ku saleeyay in beri ka maal oo hoogsa doono inuu machad shaqeeyo noqdo markii ugu horreeyey aan ku aasaason ku bilaabay labadii san ugu horreyda oo ku shaqeeyo laba dafca ay ka qalin jabiday qaybta caafimaadka oo ardadii aan ku dhisay oo gabdho badan oo qeybta aas-aaska oo dugsiga hoose dhexaan intaan kasoo dhisay alxamdulilah rabbilcaalamiin ee ayakii dhabarka intaan codsi u gudbistay inay macad ahaan iila aas-aasaan ay ayakiina dhabarka u riteen ay dheheen macalin annaka maadaama sanad iyo bar aadna soo baraysay muddo oo adugu aad dhabarka noo ridat inaad si mutadawacnimo wax nagu barto aan macalin annakana diyaar u nahay in aan si kastoodna tiraado bulshadii wax noola bara aan kuula barayno kadib waxaan dhexda u xirtoon u fakeray qaabkii aan macad uga dhigi lahayn macad ahaantii aan ku guuleysanay islamarkaasna haddana waxaa ilaahay noo suurtogeliyey in wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee soomaaliya inay soo saarto manhaj kabacdina ay u qeybida maamul goboladii kabacdina aan halkaas codsi ugu gudbisanay ay buwagina siiyeen kabacdina ay noo suurto gashay labada kun sagaaliyo tobankii bishii sideedaad in aan ka dhigno machad oo wasaaradiina waxbarashada ay noogu deeqday buwagi oo noo soo marsiiday hidaayawasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee galmudug kabacdina aan sidaas ku helno buwagi oon machad uga dhignay alxamdu shukr rabbilcaalamiin haddana macaad ahaan oo u shaqeeyo oo koowaad ilaa shanaad fasalkaasi oo u shaqeeyo ayna dhigtaan gabdho oo hooyooyin iyo gabdho intaba isugu jiraan da-yar ah oo koo iyo toban jir laba iyo toban jir ilaa afartan iyo xoogaa hooyooyin jira ay isugu jiraan oo dhigtaan tirada hadda haweenka wax ku barta iskuulka adiga aada abaabushay intay gaarayaan
walaahi tira ahaan markii riilka layiraha maadaama sana dugsiyeedka hadda haddana uu noo bilowday oo diiwaangelinta exactliga aysan dhicina weli diiwaangelin xataa ay socoto laakiin sanadii hore oo ardadii aan haysanay ama dumarkii aan waxbarayna waxay ahayd waxay u dhexeeday lixdan ilaa toddobaatan ay u dhexeeday oo tira ahaan ay u dhexeeda ahayd haddana ardo kalaa kusoo kordheen oo weli diiwaangelintii iyo sana dugsiyeedkiina hadda uba bilowdaba oo weli waa socda
culeys intee la eg ayay leedahay in aad bilowdo iskuol si lacag la-aan ah ama si mutadawacnimo ah aad dad aan dhaqaalahaysan wax ku barto ayadoo la ogyahay marxaladda deegaanka ka jirta
walaahi beentama waa su-aal aada u muhiimsan walaalkay waa su-aal aan xaaladeedana arkay waayo qofku markuu wax qabanayo yuu arkaa markaas wixii ama caqabad ama caqabad la-aan oo soo wajahda oo ahayd in aan anigii aan siyaabo kala duwan aan u raadiyo inaan u shaqeeyo anigoo markaas u fakarayo o fiirinayo inuusa iskuulkan marna magaciisa uusa burburin qaybtan maxadnimadan ay shaqayso isla markaasna aan kiradiisii iyo waxyaabihii kala duwanoo oo aan isticmaalayna sida sabuuradihii qalimaantii oo waxaan ku dhignaa qalimaanta qaybta oo whiteboardka loo yaqaano oo qalimaanta la adeegsado oo sabuuradda cadcadka lagu dhigo qalimaantoodan adeegsanaa books booksaan xamar uga dalbanaa oo bookiskiisa labaiyo toban dollar ilaa afariyo toban dollar la gado isla markaasna intaasna aan anigu dhabarka u xirtay ka shukri ahaan oo aan baxsho aan dalbo sidoo kale ardada qaara waxay ku dhahayaan macalin aniga ma awoodo in aan ama buuggii gato justina hadda oo sana dugsiyeedkan ahna wasaaraddiya waxay soo rogtaba amar ah in uniform la xirto waayo markii hore ardada waxay dhihi jireen uniform ma awoodno uniform ha la qaata haddana compulsory ama waajib nagola dhigay kabacdina ardo badan oo justina caqabada taagan ay taaba ay leeyihiin macalin annaka ma awoodno oo ardo badan xataa ay guryahooda intay joogeen oo iskoolkii dhehen imaamayno oon wacay oo waayo ardayga markii la diiwaan gelinayo waxaa contactia laga reema ama lambar telefon lagala xiriiro ama waaridkiisa haata ama asaga ahaata markaad wacdina ku dhahaya uniform ma awoodo inaan u gado ilmigan ama asaga intuu kaa qabta taleefka ku dhahaya macalin aniga uniform ma awoodo inaan soo gato ama waaridkay ii gado ama waaridkay lama nooli camal kabacdina taas anigii caqabad igu soo laabatay noqotaa ardaygii aan dhiirigelin u sameeya oon iraahda cidna uniformkaa ma rabto imaw haddii aan awoodana anaa kuugadaa biidnillahi alkariim oon ardayga ku dhiirageliya marnaba inuus waxbarashadiisa u joojin yani waxyaabo asagii lagu xujeeyo layihahdo ilaa ilaa waxaan samey inuus waxbarashadiisa u joojin oo aan ku dhiirageliyo iraahdo imaaw anaa kuugadaa uniformkii anaa kuugadaa buuggii mar kastoo sanadseed kastoo furmaayana in maalinta khamiista oo maalin jimcaha oo kale aan wacyigelin u sameyna gabdhihii ama dumarkii kala duwanaay oo aan dhahno waxyaabi caqabad kastoo ina soo wajahda wax haddaad sameynaysa caqabadoo kusoo wajahe ha xishoonina ha iga xishoonina wax walbo caqabada sidaan in la xaliyo ila wadaaga aan ku wacyigeliyo on ku dhiirageliya dumarka